doodan oo laba qaybood kala ahayd qayb walibana ay socotay muddo saacad ku dhow ayaa qaybtii hore waxaa musharaxiinta la weydiiyey waxyaabaha uga meel yaalla siyaasiyan amniga sugidda amniga iyo tayintaca ciidamada ayay iska daba mareen musharaxiintu walow mid walba gaarkiisa u xusay waxa uu kaga duwan yahay musharaxa kale cadaaladda iyo tayeynta maxkamadaha ayaa iyana ka mid ahaa waxyaabihii la weydiiyey saddexda musharax waxaana musharax kastaa tilmaamay in haddii la doorto ay ka go'an tahay horumarinteedu musharaxa xisbiga waddani waxa uu sheegay in tayeyntaasi jidadka ay u marayaan ay ka mid tahay kor u qaadista nolosha garsoorayaasha oo u sheegay inay saldhig u tahay cadaaladda halka musharaxa xisbiga kulmiye uu isna sheegay qodobo ay ka mid yihiin inay tababarsiinayaan ciidamada oo uu sheegay inay yihiin halka cadaaladdu ka bilaabanto marka dembi dhaco ama cid isqabato musharaxa xisbiga cid ayaa isna tilmaamay inay u qorshaysan tahay qodobo ay ka mid yihiin inay sameeyaan guddi kormeerta toosinta cadaaladda iyo garsoore kasta kiiska uu galo inuu cadaalad ku maamulo iyo in kale inta badan mas-uul kasta oo madaxweyne ka noqda somalilan waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay ku dhaliilaan inuu soo dhiso xukuumad tiro badan qodobkaasi laftiisa ayaa ka mid ahaa waxyaabihii la weydiiyey musharaxiinta jawaabtii musharax xisbiga kulmiye uu ka bixiyey ayaa waxay ahayd waxayna tahay dalka wuxuu u baahanya dawlad tayaro oo taya leh waxaana ka codsanayaa dadku inay taa dhiirigeliyaan in badan baan soo joogay dawladda dhisaayo oo tayo yar oo marka hore lagu bilaabo cabdiraxmaan axmed cali cigaal riyaale silaayo waxaan qabaa qof waliba inuu u socdo inuu dawlad taya yar oo tiro yar oo tayara dhiso aniguna taasaan aaminsanahay oon ku hawlgelayaa dadweynahana waxaan ka codsanayaa laba hal baan isqabanin dimuqraadi baynu nahay dadku ha dhegayste madaxdu ha dhegaysta shicibka cabashadiisa iyo shicibku inuu jideeyo inay ku qasbaan madaxdooda dawlad tiro badan musharaxa xisbiga ucid ayaa isna jawaabtii uu ka bixiyey su-aashaasi waxay ahayd anugu waa mide horta wasaaraddan soo dhisaya wasiiradan soo dhisaya beela ku qaybini maayo tayo iyo aqoon baan ku qaybinaya insha allahu tacaala waan sheegay ilaa saddex iyo toban iyo lix iyo toban wasaaradood baan sameynaa baan ku yidhi waxaan doonaynaa wasiir kastaba inuu yeesho aqoonta halkaa uu ka shaqaynayo anugu sida siyaasiyiinteen oo kale shacbiga dabageli maaye waxaan doonaya inu hoggaamiyo rag ila jaan qaadaya iyo dumar ila jaan qaadaya oo fishan leh oo qabiil ka sarreeya oo damiir leh ayaan keenaya insha allahu tacaala isna musharax xisbiga wadani ayaa su-aashaasi kaga jawaabay qayb waan kala wadaagaa jawaabihii ay bixiyeen labada musharaxa kale oo ah in qarankani u baahan yahay xukuumad kooban oo tayadeedu fiican tahay oo xirfadlayaalah waxaanu leenahay barnaamij siyaasi ah xukuumaddaanu soo dhisaynaa ama aan soo dhisi doonaa waxa ay tahay xukuumad fulinaysa barnaamijka siyaasiga waxaanu samayn doonaa xukuumaddaas iyadoo lagu daran doono xirfadooda ama mihnadooda waxaanu doonaynaa ama aan doonayaa in xukuumaddaasi ay noqoto xukuumad lala xisaabtamo sicir bararku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha inta ugu badan ragaadiya dadka danyarta u badan ee somalilan musharax kasta waxaa uga qorshaysan arrintaasi ayaa la weydiiyey qaybta labaad ee dooda ayaa iyana lagu weydiiyey musharaxiinta mawduucyo kala duwan oo ay ka mid tahay tahiyeynta dawada iyo caafimaadka labada musharax ee xisbiyada mucaaridka ah ayaa ku dhaliilay xisbiga kulmiye ee xukuumadda hadda talada haysa inaanay jirin adeeg caafimaad oo tayaysani islamarkaana waxay sheegeen in haddii la doorto iyagu hagaajin doonaan halka uu musharax xisbiga kulmiye isna tilmaamay inay u qorshaysan tahay hirgelinta adeegyo caafimaad tayaysan iyo sidoo kale dhismaha cisbitaalla waaweyn waxaanu xusayna xisbi ahaan ku guulaysteen hirgelinta qaybta sifaynta keliyaha ee cisbitalka hargeysa halka ay socdaan waa sida uu hadalka u yidhi horumarinta cisbitaallada kale ee magaalooyinka ceergaaba iyo laascaanood siyaasadda arrimaha dibadda iyo qorshayaasha uga meel yaalla saddexda musharax ayaa iyana ka mid ahayd qodobadii la weydiiyey saddexda musharax waxay ka mid isnaayeen xoojinta xidhiirka somalilan la leedahay dalalka jaarka iyo waddamada kale iyo sidoo kale kobcinta xidhiirada ganacsi ee dhex mara somalilan iyo dalalka kale wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ayaa iyana ka mid ah waxyaabaha la weydiiyey musharaxiinta waxaana jawaabtaa ku hormaray musharax xisbiga ucid injineer faysal caliwaraabe haa way jirtaayo anigu somalilan option quran u hayaayo waxa weeye gooni istaaggeeda bilaanbi kale melihi kaasaan ku dhimanayaa ku soo koray taas waa ko waan hayaayo waxaan doonayaa maadaama soomaaliya isku kan xidhay inaan soomaaliya anigu halkan shee ugu qabto shir baan doonaya bidnillaahi kariim oon habkii aynagu yeelanay ee bottom upka ahaa abroachka aan samayno nimanka waa col weliye dawlad bay iska samaysan iyagoo weli heshiine reconciliation si ay u heshiin lahaayeen aan kugu qabanaa doonayna markaan u qabanno inay dawlad reer soomaaliya dhistaan oo ti lixdankii ah inay samaystaan oo iska soo saaraan kuwan ay dir waqooyi u bixiyeen iyo kuwan ay harti waqooyi u bixiyeen ee iska shaqo tegey inay iska soo saaraan oo mid iyagu saxa oo dowladdoodii talyaaniga ah inay samaystaan marka inagoo lix jinkii ah equal footing ah inayn wada hor fadhiisano oo isleeg oo laba wadanoo isleeg oo lixdankii ah aan nidhaahno okay maxaa haystaan waxaasna isla su-aashaasi ka jawaabay musharax xisbiga waddana cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaan waxaa nooga qorshaysan in la qiimeeyo oo go-aan laga gaadho sii wadista ama joojinta wadahadalka marka la qiimeeyo kadib aday danta loo arko in la sii wado in la eego ajende lagaga mida dhalinayo wadahadalladaas go-aankiisuna uu yahay in somalilan hesho ictiraaf ama aqoonsi musharax xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi ayaa isna isla su-aashaasi iyo waxa uga qorshaysan waxa uu kaga jawaabay sidan waxaa noo qorshaysan wadahadalladu mabdi'iyan waxaanu ogol nahay arrinta soomaaliya iyo somalilan in wadahadal lagu dhammeeyo in xal nabada loo helo ayaanu aaminsannahay oonu ku dadaalaynaa in iyaga laga waayo mooyaane sidaynu u gelaynaa wadahadalladii hore khasaaray noqdeen waxba kama soo bixin madadaalay ahaayeen annagu waxaanu bilaabaynaa wadahadallo caalamku dhadhadhaadiyo oon turkiga ku ekayn waxyaabaha la weydiiyey intii ay doodu socotay ayaa iyana waxay ka mid ahaa caawimooyinka somalilan ay hesho ee qaarkeed soomaaliya magaceeda lagu bixiyo maamulka hawada oo in muddaha somalilan iyo soomaaliya ka wada hadlayeen cidda la wareegaysa iyo sidoo kale shaqo abuurka daayarta somalilan waxaanay dhammaantood iska taageen dhinacyo kala duwan iyagoo saddexda musharax tilmaamay mid walba waxaa uga meel yaalaya jidka u maraya haddii la doorto barkhad maxamuud kaariye v o a